hay-adaha u xil saaran dib u egista dastuurka ayaa kulan dadweyne ku qabtay degmada kaxda ee gobolka banaadir kulankaasi ayaana loo gol lahaa in bulshada deegaanka laga dhagaystaba talooyinkooda iyo aragtiyadooda ku aadan dib u egista dastuurka qaranka mas-uuliyiinta guddiga iyo qeybaha bulshada ee ka qayb galayba kulankaani ayaa soo jeediyeyba talooyin iyo aragtiyo la xiriira sidii dastuurka loogu dari lahaa waxyaabaha muhiimka u ah nolosha bulshada islamarkaana kor loogu qaadi lahaa ka qaybgalka muwaadiniinta waxaa sidoo kaletana lagu adkeeyey muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha dowladda ee si loo helo dastuur midaysan shacabka soomaaliyeedna ay wada ogol yihiin dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada wareyna gudoomiyaha degmada kaxda ah ayaa ka hadlay isagoo sheegay in ka bulsho ahaan ay qeyb ka yihiin diyaarna u yihiin inay ka qayb qaataan dhamaystirka dastuurka laakiin maanta waxaa sharaf noo ah wasaaraddii cadaaladda oo guuraysa inay noogu imaadaan dastuurkii dalka uu lahaa dhammaystirkiisii iyo fahankiisii iyo dowrkii bulshada ay ku lahaayeen in naloo keeno oo maanta bulshadii kaxda runtii intii naloo keeno la warkaalaya aragtidiina ku darsada war maxay idinla tahay social engagement-ga waa waxa ugu muhiimsan marka shaqa la qabanayo marka maanta degmada kaxda waxaa mudane wasiir adiyo tiimkaada diyaar kugu ah degmadii kaxda oo dhaqankii uu hogaaminayo maanta meesha ay fadhiyaan bal in aan dhagaysano
wasiirka ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xasan macalin maxamuud ayaa isna dhankiisa sheegay in waxyaabaha ka soo baxa kulankani lagu dari doono dib u eegista dastuurka maanta sida la sheegayba degmada kaxda aada iyo aad ayay farxad noogu tahay sharaf noogu tahay inaan wixii ugu qiimaha badnaa dowladnimadeenna oo ah dastuurkeennii inaan idiin keenno oo aada ra'yigiinna iyo aragtidiinna aada ku darsataan annagana sharaf bay noo tahay farxad ayay runtii noo tahay dastuur isaga sheekayn mayno muhiimadda uu leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo dhowr arrimood oo ku saabsan degmada kaxda intii la sheegay ayaan ku waafaqsanahay degmadan degmadii waxbarashada waaye degmadii culummada waaye degmadii nabadda waaye degmadan degmooyinkii ugu dambeeyey oo ugu dhalinta yaraa waaye degmooyinka runtii annagana maanta sharaf ayay noo tahay sharaftuna waxa waaye dadka ka soo jeeda degmadan ayaan runtii qiimo gooni ah noogu fadhiya marka waa dad aan aaminsannahay dadweynaha degmadan degan dad aan aaminsannahay inay nala qaadi karaan wax ka qaadi karaan ka xambaari karaan risaaladan dastuurka ah ee aan wadno nala xambaari karo nala qaadi karaa maalmihii ugu dambeeyey hay-adaha u xil saaran dhamaystirka dastuurka ayaa waday kulamo ay la qaadanayaan dadweynaha qaybahooda kala duwana